ciidamada milatariga dalka kenya ee ka howlgelayay magaalada baardheere ee gobolka gedo ayaa halkaasi isaga baxay saaka iyaga oo u dhaqaaqay dhinaca xuduudda ciidamada etoobiya iyo kuwa soomaaliya ayaa xilligan ku haray magaalada baardheere maamulka gobolka gedo ayaa sheegay inaysan waxba kala soconin bixitaanka oo aan lagu wargelinin haaruun macruuf ayaa bixitaanka ciidankan waxa uu ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo sheekh maxamed xuseen alqaadi
waxay qeyb ka ahaayeen ciidamada amisom ee difaaca ka hayo gobolka gedo gaar ahaan degmada baardheere kabixitaanka ay ka baxeen maantana annagu ka maamul gobol ahaan wax ogeysiin ah ama qaabkay u baxayaan oo ay nagala tashteen ma jirto shaksiyan anagoo guddoomiye ku-xigeen gobolka ahaa hadda saacadda hadda aan kula hadlayo ku sugnaa degmada baardheere marka xaaladda hadda ay u baxeen iyo howlahaasna wax ku saabsan oo hadda tale ay naga weydiiyeen ma lahan dabcanna waxaan isleeyahay waa talo iyo go-aano madaxdooda ka sarreysay ay siisay bay ku baxeen marka waxaan isleeyahay marka howlgal howlgallada un gobolka ka mid ah inay fulin doonaanna waa laga yaabaa marka kolley hadda way baxeen meel ay ku wajahan yihiin iyo meel ay ka howlgeli doonaanna wax anagu hadda nagala soo siiyay ma jiraan imisadii bay ka baxeen oy dhammaystiran kabixitaankooda magaalada baardheere magaalada baardheer waxay ka baxeen kow iyo tobankii aroornimo xilliga salaada subax la tukanayay bay maaragtay magaalada ka baxeen magaaladana waxay ka deganaayeen difaaca siddeed kilomitr meel u jirta bay difaac ka lahaayeen dhanka galbeed marka xitaa qaabkay u baxayeen haddii ay nagala tashan lahaayeen ama ay noo sheegi lahaayeen wax badan baan ka caawin lahayn xitaa qalab bay oga tageen xeradii ay ka tageen oo ay ka mid tahay gaari booyad ah booyadda nooca biyaha lagu dhaansado oo xitaa si aan wanaagsanayn ay sameeyeen oo marka hadda booyaddii annagaa soo qaadnay oo hadda magaaladay taalla ciidamada ayaa gacanta ku hayo dabcan sida degdegta leh oo maamulka iyo mas-uuliyiinta halkan joogo aysan talo u weydiin ma garanayo siday waxa kusoo kordhay ciidamada amisom oo halkan degan oo ethoobiya oo saaka aan shir halkaa ku wada qaadanay garoonka diyaaradda iyaga naftarkooda waxay noo sheegeen wax ogeysiinaya inaysan soo siinin bay iyaga naftarkooda noo sheegeen oo nabad ilaalinta halkaa u joogo waa gartay waxaad ka hadashay booyadiina meesha uga tegeen xaaladda booyadda uga tegeen oo aanad u bogin siday ahayd sidoo kale saldhigga xaalad sidee uga tegeen saldhigu ay deganaayeen waxay ahayd bar maaragtay difaac ah haddii tegitaankooda ay tala naga weydiin lahaayeen ama ayna ogeysin lahaayeen xitaa difaacaas iyo qaabkii maaragtay loo habayn lahaa baan ka wada tashan lahayn gaariga ciidanka ah oo maaragtay buyad halkan ay uga tageen oo weliba si aan wanaagsanayn ay uga tageen naftarkeeda sidaas maysan noqdeen maxaad ka wadaa si aan wanaagsanayn waxaan ka wadaa gaariga markii ay ka tegayeen dab bay ku daareen annaga ayaa xitaa ay nagu wareejin lahaayeen gaari cilad ku jirta haddii uu yahay sida hadda aan usoo qaadnay oo aan u keennay xarumaha ciidanka ayaan usoo qaadi lahayn marka difaaci naftarkiisa qaabkii ciidan loogu wareejin lahaa ama qaabkii maaragtay loo masixi lahaa difaac baa halkaa qawdanaata rajeeya intaba tala nagama aysan weydin laakiin markii hadda talo la-aantaas ay dhacday annaga ka maamul ahaan maamulka degmada iyo kan gobolka oo anigu halkaan aan u joogo iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in difaaci asaga ahaa la buuxiyo ama meelihii qalabkii ee loogu tagay degmada lagu soo simo howlahaas oo dhan hadda annaga ayaa la wareegnay waa la qabtay ciidamada halkaa joogayna dhankaa difaaca ay ka baneeyeenna waxaan u samaynay ciidamo deg deg difaac uga galo halkii asaga ahaa oo dhankaas magaalada in laga difaaco haddana xaaladda magaalada guud ahaan dhinacyadeeda oo dhan difaaceeda waa u dhamaystiran yahay wax dhibaato ahna kama jiraan waa gartay laakiin haddii aad joogto baar dheere sidaad ii sheegtay ciidamadan kenya waxay diyaargarow ku jireen ilaa shalay oo dadku ay u jeedeen magaalada oy noo sheegeen inay alaabtooda iyo qalabkooda raranayeen marka idinku dareen idinma gelin miya ma dhahdeen war xaggeed u socotaa nimayo
barnaamijkaas shalay waa warbixin baan ka haynay in diyaargarowgu jiray aniga naftarkeyga korneelka ciidamada xukumay su-aalay barnaamijka asaga ah qaabkay wax u jiraan maxaa idinku soo kordhay wuxuuna igu jawaabay amar waxaana la siiyey in aan diyaargarowno howlgal u diyaargarowno in aan guurayno iyo inaan howlgallo dagaal aan soo fulinayno midna war uma hayno intaasu igu jawaabay marka laakiin xaqiiqada rasmiga ah imuusan sheegin marka waxaa kaloon maqlaynaa oo nagu maqaalo ah ciidamo soomaali ah oo gacan saar ay lahaayeen ciidamada kenya inay la baxeen oo ay raaceen ma jirta arrintaasi ciidama ay wada socdeen ooy soo wada howlgaleen oo urur ah baa jira ciidamadaasna qeybna difaaci bay joogaan oo degmadii bay wax ka difaacayaan qeyb hawsha ay aadeen iyo maaragtay safarkooda kala qeyb galayna intaasba way isugu jiraan ciidankan soomaalida ma dhahdeen idinka waddankiina weeye baar dheere waa magaaladiinii jooga ciidamada kenya hadday howlgal aadayaan haddii ay waddankooda ku laabanayaan amarka lasoo siiyey iyagaa lasoo siiyey laakiin ciidamada soomaalida lama soo siin idinku amar ma siiseen inay joogaan oo aysan ka tegin magaalada
ciidamadan waa ciidamadii ilaa xuduudda kenya iyo gudaha ay iskala soo howlgalayeen oo cadowga dalka ay iska wada difaacayeen marka dabcan hadda amarada la siinayana ama safarka ay ku baxeen isma lihin inay gudaha kenya hadda ay aadayaan dabcan meel uun cadowga meelaha uu jooga ka mid ah inay ka howlgeli doonaan bay u baxayaan laakiin ciidamo wadankooda u socdo ma ay raacayaan marka howlgallada gobolka ka socda qeyb ka mid ah bay qeyb ka ahaan doonaan haddii alla waa gartay laakiin ciidamadan soomaalidu ma kenya ka amar qaataan mise soomaaliya
ciidamada taliya ciidan bay leeyihiin taliyaha ciidanka oo genaraal cabaas ah guutada ciidankaas uu hoos tago hadda aan ka hadlayno guud koowaad baa la yidhahdaa waxaana taliya u ah nin la yidhahdo genaraal cabaas asigii dowladda kenyana wada shaqayn bay leeyihiin asaga naftirkiisa hadda wuxuu ku sugan yahay gudaha kenya marka waa shaqo asaga uu wax ka og yahay ama ay wada qaybsadeen bay ay ku socdaan laakiin ma aha ciidan asagu fawda amase go-aan kenya ay leedahay ku baxay dabcan inuusan ahayn baan anagu hadda ayaan ka warqabnaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka gado sheekh maxamed xuseen alqaadi oo khadka teleefoonka ugu waramayey haaruun macruuf